إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo iyo fariisamo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada gedo bakool iyo hiiraan daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in xifdinta qur-aanka kariimka ah ay kobciso maskaxda ardayda islamarkaana fahmo u horseedo kanaalka halka taibal akhbaariya ayaa soo saaray qaybta sagaaliyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka gurbaan ee walaayada islaamiga heebaay hogaamiyaha maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay mid aan miyar qabin askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa nolol iyo geeri lagu la'yahay kadib dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka raasgamboni ee gobol jubbada hoose ganacsatada hiibiya shidaalka ee magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu hoos u dhac ku yimid qaymihii la kala siisan jiray shidaalka dad ku dhow boqol ruux oo ah dadkii isticmaali jiray maandooriyaha ayaa ka faa'iidaystay dooro ay qabatay walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن كوسو دوادا وركي أورمستران ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada gedo bakool iyo hiiraan rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa waxay ku qaadeen garoonka degmada baardheere ee gobolka gedo halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya dagaal in muddo ah socday ayaa halkaa ka dhacay welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray askarta dowladda xabashida ethoobiya dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero askarta maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada waajid dhanka gobolka hiiraanna xalay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa magaalada beledweyne qaraxan oo si gaar ah loola beegsaday ciidamada ku sugan dhanka galbeed ee magaalada ayaa waxaa ka soo gaaray khasaare kala duwan daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in xifdinta qur-aanka kariimka ah ay kobciso maskaxda ardayda ah islamarkaana fahmo u horseedo cabdiraxmaan badeer ayaa ka warramaya xifdinta qur-aanka kariimka ayaa waxuu leeyahay muhiimad gaar ah iyaduna dadka muslimiinta ay ku dadaalaan siday u xifdin lahaayeen qur-aanka islamarkaana ay uga heli lahaayeen darajo adduunyo iyo karaamo aakhiro iyaduna uu fadli gaara leeyahay midka qur-aanka barta iyo midka dadka baraya intaba qofka xifdiya qur-aanka ayaana waxa u sahlanaanaysaa inuu barto funuunta kale ee cilmiga iyadoona midaas ay jirto ayay dadka muslimiinta ku dadaalayaan inay carruurtoodu geeyaan xalaqaadka iyo dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka daraasad la sameeyey ayaana lagu ogaaday in xifdinta qur-aanka uu kobciyo maskaxda ardayga islamarkaana ay u sahlanaanayso waxbarashada inteeda kale haddii ay ahaan lahayd culuumta sharciga iyo kuwa maadiga intaba waxaana la ogaaday in ardayga xifdiya qur-aanka kariimka uu ka faham wanaagsan yahay kana horeeya mar walba midkaan qur-aanka xifdinin daraasada ayaana waxaa lagu sheegay in arday ku dadaalay xifdinta qur-aanka kariimka kadibna si fudud u bartay culumta maadiga doctor shiine oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa tijaabo uu sameeyey oo ku saabsan arrintani ka hadlay wuxuuna sheegay in arday boqol kor u dhaafaysa ay geliyeen tijaabo islamarkaana ay guulaystay tijaabadaasi waxaanu sameynay tijaabo toddobiyo labaatan arday oo qur-aanka dhameeyey oo aan weligood dhiganin maaragtay wax maadiya ayaana u bilownay in maalinta khamiista keliya carruurtaas macad bay dhiganayeen shanta cishe khamiista aanu iyo jimco aanu ku jirin mar waxaan maalinta khamiista keliya ayaan hal macalin u qabanay macalinkan waxaan ku dhihi carruurta waxaad u dhigaysaa xisaabta sayniska ingiliishka soomaaliga iyo sooshalka wuxuu sidoo kale sheegay doctoorka in ardaydan ay imtixaan la galin arday kale oo muddo dhiganaya culumta maadiga islamarkaanay ka hormareen imtixaanka wuxuuna tilmaamay in muddo gaabanaya ardaydani ku barteen mawaadda kale iyagoo keliya baranaya maalmaha khamiista iyo jimcaha halka shanta maalin kalena ay dhiganayeen qur-aanka kariimka laba sano markuu waday sanadkii waxaa ku jira labayo konton khamiisood sanadku waa labayo konton wiig marka laba sano waxay noqonayaan boqol iyo afar khamiisood soo maaha ee weliba oo fasaxay laga yaaba meelo inay soo gelgelayaan iyo labaatankii cishe markay imtixaanku soo dhowaaday ee ardayga la diyaarinayo oo ilaa dhowr labaatan cisho ahaa ayay ardaydaasi waxay ku fadhiisteen imtixaankii eedhka ee maaragtay wasaaradda waxbarashada waxaad aada ula yaabaysaa sanadka waxa dhacay kun iyo saddex boqol iyo dheeraad ardaya ayaa eedhka ku dhacday oo ardaydii kasoo bilowday ulo kasoo bilowday ama keji kasoo bilaabay ee sideedda sana kusoo dhiganaya iyaga saddex baa sii ka keenay saddex ayaa sii keenay inta kale a iyo b way sareen waxaa sidoo kale daraasadan la sameeyey lagu ogaaday in ardayda bartay qur-aanka kariimka isla markaana xifdiyey ka maskax wanaagsan yihiin kuwa ku dadaalay maadiga ka hadlay qaar ka mid ah ardayda xifdiyey qur-aanka kadibna si saalan u bartay culuumta kale iskuullada lagu barto sida kuwa maadiga waxayna ka hadleen sida uu qur-aanka sabab ugu noqday inay bartaan culuumta kale tijaabadaasi runtii saamaanta ay ku leedahay waxa weeye aqoonta aan maanta leeyahay bifadli illaahi tacaala ilaahay galladiisa kadib waxaan u celinayaa doctor shiine jasaahu allahu khayran oo halkaan maanta marayo iyo aqoontaan hayo sabab u ahaa waxaan leeyahay baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran filbidaaya markii ugu horreysay waxaan ku bilownay inaan qur-aanka xifdino ilaa qur-aankaan xifdinana aanan wax kala qaban kadib qur-aanka markaan soo dhammaynay aanu usoo gudubnay qeybtii shareecada iyo qeybtii maadiga annagoo wiiga inta kalena shareecada dhiganayna laba casho oo wiiga ka midana dhiganayna maadiga muddo kadib ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan u wada fadhiisano imtixaankii dawligahaa annagoo ilaahay mahaddi ay tahay aan hal arday naga hadhin oo ardayda wada baastay isla markaana shareecadadeedii aan sii wadanay iskuulkiina aanu usii wareegnay qeybtii sare oo ah qeybta secondariga alxamdulilah ilaahay muddo kadib iyadana wuxuu nagu guuleeyey in ardaydaasi ay wada galaan imtixaanka dawliga sidii markii horeba dhacday in ilaahay nagu guuleeyo inaanu hal arday naga hadhin oo dhammaanteed wada baasno culimada diinta islaamka iyo mucalimiinta ayaana waxay hore u dhiirigeliyeen in ardayda marka hore la baro qur-aanka kariimka iyagoona muxaadaraad aad u fara badan uga hadlaya arrintaasi waxaana xusid mudan in taabiciintii salafkii hore ay qur-aanka ku xifdiyeen da-da toddobada sano sida taariikhda lagu xusay iyadoona midaasi ay ka dhigan tahay tusaalaha ugu weynee loo soo qaadan karaa in xifdinta qur-aanka kariimka uu sahlayo barashada culumta kale ee sharciga iyo maadiga intaba kanaalka alkasaayib al akhbaariya ayaa soo saaray qaybta sagaaliyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka gurbaan ee walada islaamiga ah ee baay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta sagaaliyo tobanaad muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar saddex daqiiqo iyo sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey deegaanka gurbaan ee wilaayada islaamiha baay filimkan ayaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta deegaankan kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkaya dadkii nasiibka u yeeshay inay helaan geela waxayna ka hadleen qaybta nasiibka ay u heleen iyagoona u mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada محمد حسن إبراهيم ملك القيبية زكواتكي نافكو قال الحمد لله عرتي جيك تلقتها بكرة ما شاء الله إلهك ما شاء الله markanna qaar ka mid a dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan ariga ayaa iyagoona isla mid ah ugu mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha sakada أسمع كوي baan ka suubihayaa kabadaan ka dhiibihayaa ama bahay toosaya farneef iringa alxamdulilah maasha allah iyada faraxsan gobolkii gobol faraxsan
كذا البيئة ما يتوصى إلهي فللشيء إلهي يتوصى صا إلهي يمسي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي مزادة الحمد لله إلهي يسي آه والله لا إذن كستو يورجي إلهي يورجي يوم مركاتي يمكن إذا كده أنا مجاهدين تلا مقول ديمز جيك كده فرح يارا جيك أفرف أنا بس كوبين أو جيك هاري كده فرح سنة muuqaaladan ayaa kuwa silsilado taxano ah waxaana horey loo baahiyey ilaa siddeed iyo toban muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qaybiyey degmooyinka iyo deegaanada dhacwilayaadka islaamiga ah hogaamiyaha maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay mid aan miyir qabin cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya saciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka la baxay puntland oo khudbad ka jeedinayay magaalada garowe ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in madaxda dowladda federaalka ay yihiin kuwo aan mir qabin deni ayaa khudbadda uu kaga hadlayay lacag cusub oo uu samaysan doono maamulkaas ayuu sheegay in iminka aysan jirin dowlad fayow oo dadka isku hayn karta isagoona dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ku tilmaamay inay tahay mid ku guuldaraysatay inay samayso lacag heshiis lagu yahay saciid deni ayaa carabbaabay in lacagta keliya ee hadda laga isticmaalo gobolada waqooyi bari ay tahay lacagta doolarka kadib markii uu duugoobay shilinka soomaaliga ah sida uu hadalka u dhigay shilinkii soomaaliga ahaa maadaama muddo dheer uu jiray burbur ku dhacay qiimo beel ku dhacay oo uu ka baxay khidmadii shaqada oo lacagteenna iyo nolosheenna ay ku soo aroortay electronic money waxaa halkaa ka muuqata khatar weyn waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu ma aha soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta lagu jiro haddii ilaahay idan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad soomaaliyeed oo is-ogoloo nidaam waaxida yeeshaan waxaa sidan oo kale lacag u samaystay muddo hadda laga joogo soddon sano maamulka isku magacaabay somalilan taasoo ilaa iminka laga isticmaalo gobolada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulkaasi askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa nolol iyo geeri lagu la-yahay kadib dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka raasgamboni ee gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali cabdulaahi tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii uu maamulka la baxay jubbaland ku qaaday deegaanka raasgamboni ciidamadii dowladda federaalkuna ay u qaybsameen wax la laayay iyo kuwo firxad isugu dhiibay kenya ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in nolol iyo geeri toona lagu la-yahay ku dhowaad labaatan askari askarta lala-yahay oo toban iyo toddoba askari ah ayaa eheladooda waxa ay baahiyeen sawiradooda iyagoona baafin iyo baadigoob ku bilaabay waxa ay sheegeen in tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii raskamboni aysan nolol iyo geeri ku hayn wiilashooda dowladda federaalkuna aysan ka helin wax jawaab ah xukuumadda villa soomaaliya ee fadhigeedu yahay muqdisho ayaa ilaa iyo hadda aanan ka hadlin in askar ka mid a ciidamadooda oo gaaraya toddoba iyo toban qof lagu la-yahay jubbada hoose kuwaasoo ka mid ahaa ciidamadii loo daabulay deegaanka raskamboni khubarada ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in askartan lagu tuhmayo inay u gacan galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama ay ka taliyaan meelo badan oo ka mid ah jubbada hoose balse ilaa iyo iminka lama oga halka ay jaani cirib dhigeen ganacsatada iibiya shidaalka ee magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu hoos u dhac ku yimid qaymihii la kala siisan jiray shidaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli ganacsatadan iibisa shidaalka ayaa sheegay inuu hoos u dhac ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay sheegeen in hoos u dhacan uu taagnaa dhowaanahan ay sabab u tahay yaraanshaha gaadiidkii safarka kusoo mari jiray magaalada islamarkaana u gudbin jiray gobolada waqooyi qiimaha ay hadda iibiyaan shidaalka ayay sidoo kale ka warmeen iyagoona ku tilmaamay inay hoos usii dhacayso haddaba waa kan iyaga oo ka hadlaya shidaalka markii hore waxaan gadi jirnay basiinka laba boqol iyo toban doolar haddana wuxuu joogaa laba boqol iyo saddex doolar ilaa laba boqol iyo laba doolar naftada markii hore waxaa lagada jaray boqol toddobaatan iyo sideed haddana waxaa lagada boqol toddobaatan iyo saddex boqol toddobaatan iyo labo hoos u dhacana waxaa keenay inuu hoos u dhaco maxay ahayd isku socodka go- gawaarida gobolada dhexe maxay ahayd gobolada waqooyi ilaa muqdisho baabuurta socota iyo isku socodkooda iyo ay yaraaday sababas awgeed ay u yaraaday saasa jirta dhawanahan waxaa hoos u dhac ku yimid dhankaas iyo iibsiga shidaalka boqol iyo shan iyo toban ama boqol iyo toban la gadi jiray oo kale hadduu boqol iyo shan boqol iyo afar ayuu u imaaday marka hoos u dhac ayaa jira oo dhankaas iyo ku saabsan shidaalka Eh, waxaana sabab u ah wadooyinkii oo ama gawaarida oo socodkeeda badnayn oo dhankaas iyo muqdisho iyo gobolada bariga soomaaliya aadi jiray oo inta badan socodkooda yaraaday ayaana sabab u ah hoos u dhacaas waxaa marar badan sidan oo kale ganacsatada magaalada beledweyne ay cabasho ka muujiyeen hoos u dhaca ku yimid shidaalka ay iibiyaan islamarkaana sababtay gaadiidkii u safri jiray gobolada waqooyi dad ku dhow boqol ruux oo ah dadka isticmaala maandooriyaha ayaa ka faa'iidaystay dowro ay u qabatay walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan dowradan oo ahayd mid sharci ah ayaa loo qabtay dadka ku kadeedan isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha iyo waxyaabaha mukhaadaraadka ah noocyadooda kala duwan taasi oo socotay muddo lixdan cisho ah waxaana ka faa'iidaystay dad gaaraya toddobaatan iyo shan ruux kuwaasi oo iskugu jira dadyowga ka ganacsada iyo kuwa isticmaala waxyaabaha maanka dooriya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo agaasintay dowradan islaaxinta ah iyadoona intii ay socotay dowradan ay dadyowgii loo qabtay ku qaateen casharro kala duwan oo diini ah kuwaasi oo si gooni ah diiradda loogu saarayey xumaanta uu leeyahay maandooriyaha halka ay ka istaagtay diinta islaamka iyo halisyada caafimaad ee ku gadaaman mukhaadaraadka gebagabada dowradan ayaa waxaa ka faa'iidaystayaasha loo qabtay munaasabad ballaaran oo gunaanad u ahayd dowradda taasi oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe iyo maamulka sare ee wilaayada intuba ugu horrayn waxaa munaasabadda afxirka u ahayd dowradda ka hadlay asheekh moxamed balli oo dadkii dowradda loo guntay kula dardaarmay in ay ku dhaqmaan wixii ay barteen islamarkaana ay iskaga haraan arrimaha lagala hadlay war kuwa iimaanka laga helayow oo khamrada iyo zinada iyo macnaha khamaarka iyo waxaas oo dhan iyo wixii la halmaala oo xeradaas soo gala waa waa waxaan wanaagsanayn rijsun weeyaan waa qurun weeyaan isaga haraa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay walaalayaal intaasaa dowro hadda laydiin hayay laba bilood ku dhowaad waxaa la rabaa dowrada ayadaa inaan la qubin walaalayaal ninka weyn oo ragga ah oo laba bilood meel lagu hayay ujeeddaduna ay tahay inuu waxa uu ku dhex jiray ka haro hadhowtana wixii haddana dib ugu noqday xaalkiisu muxuu noqonayaa walaalayaal caqli ma leeyahay caqli ruuxaas laguma arko nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam mid kasta oo wax wareeriya waa khamro weeya khamrona waa xaaraan weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana dhankiisa madasha ka hadlay isagoona tilmaamay cidda dowladda loo qabtay iyo ujeeddada ay daarneed qaarna way ka ganacsan jireen qaarna mataqaanaaye way dallaali jireen qaarna way cuni jireen anwaacda kala gedisan iyo isugu jireen dhammaantoodba ilaahay mahadii duruus ayay qaateen kala duwan oo diini ah diin ahaan ayaa loogu sharaxay daroogadu dhibka ay leedahay sharcan sida ay xaraam u tahay oo islaamku uusan u ogolayn waxaa loo sharaxay caafimaad ahaan dhibaatada qofka jirkiisa ay u geysan karto dhibaatada ay leedahay diin ahaan iyo caqli ahaan iyo caafimaad ahaanba waa loo tusiyey sidaa darteed maanta waad arkaysaan cardiga iyo bandhiga ay samaynayeen taana waxay ina tusinaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala muddada labada bilood wax weyn uu kaga bedelay dadka walaalaheena muslimiinta ah aragtidana hadda waa tan markhaatiga aan ka wadanahayo horteena ay ku soo bandhigayaan cardiga weyn ee quruxda badan sidoo kale iyaduna waxaa garab socday dowro loo qabanayo dumarka noocan oo kale oo iyaguna ka ganacsada sidoo kale ka faa'iidaystayaasha dowladda qaar ka mid ah ayaa dhankooda codbaahiyaha ka hadlay waxa ayna si weyn u soo dhoweeyeen dowladda loo qabtay iyagoona tilmaamay qaar ka mid ah duruustii ay qaateen intii ay dowladdu socotay alulaa tan koowaad an allaha alle khalaqnaa waan abuuri warasaqnaa waan arsaaqi walam yatrugna nooguma tagin hamalan dheldheel bal iska badaaya arsala wuu noo soo diray ilaynaa xaggeena rasuulan rasuulku noo soo diray wadaliilu qowluhu tacaala ayaa u daliil ah innaa annaga arsalnaa waa idiin soo dirnay ilaykum xaggiina rasuulan rasuul baan idiin soo dirnay shaahidan idinka markhaati ah calaykum dushiina kamaa sida arsalnaa loogu diray ilaa fircoona fircoon rasuul loogu diray facasaa wuu caasiyey fircoona fircoon الرسول رسولك كعاسي فأخذنا واقبنا أخذا قبشا وبلا أدك ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك dadka dowladda loo qabtay oo mudneen un ninba meel laga keenay un isku meel ku nooleen lixdan habeen ayagana waxaa inta noola keenay oo macnaha kolleyba dowladda noogala qabtay waa ujeeddo diin alxamdulilah wax badanna waan faa'iidnay oo nala fahansiiyey haday wacdi noqoto kii dhagaha ka noqdo kii qoraal noqoto dadka oo dowladda loo qabtay oo muslimiinta oo annagana aan aniga ka mid ahay wallaahi maxaan u dardaarmayaa naftiinna iyo nafteennaba cabsi annagana aan noqonno dad wax loo sheego wixii loo sheegano qaatay ilaahay inuu naga dhigo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat- ugu dambayntii mukhaadaraadka ayaa ka mid ah waxyaabaha muxaramaadka ah ee ay diinteenna suuban ee islaamka la dirirtay walxaha maandooriyaha ayaana marka laga soo taga xaaraannimadiisa waxa uu halis ku yahay badqabka basharka iyo bay-ada dowladan ay soo qabanqaabisay wilaayada jubbada dhexe ayaana ahayd mid gaar u ah dadka ku aafaysan mushkiladdan si looga guta dacwada looguna soo duwo dawga badbaadada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa